wafdigan oo uu horkacayay waliga jubbada hoose sheekh axmed abuuyonis islamarkaana ay ku wehlinayeen waxgaradka iyo salaadiinta wilaayada jubbada hoose ayaa waliga iyo waxgaradka ku wehlinayay safarkan waxa ay u kurgalayeen xaaladda deegaanadii dhowaan martigeliyay weeraradii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaano dhaca duleedka magaalada kismaayo islamarkaana lagu dilay in ka badan kow iyo toddobaatan askari oo ka tirsan dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland waxaana waliga gobolka jubbada hoose oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah islamarkaana lagu waraystay fagaarihii laysku gacan saaray uu ka warramay waxyaabihii ay indhihiisu qabteen muddadii ay ku guda jireen xaaladda ay ugu korgalayeen deegaanka harboole iyo miidda halkaas oo ay isaga carareen ciidamadii duulaanka ku soo gaaray awalan allah subxaana wa tacaala baa mahad iska leh oo maanta aan taaganahay meeshii cadowga allah subxaana wa tacaala ay isku dayeen in ay ka dhigtaan saldhig gaar ahaan xeradii harboola xerada harboola marksaa aan u fiirino oo geesaha aan fiirino waa la yaabaysaa waxaa ula yaabaysaa xerada kow had arkaysaa aarjina aad iyo aad u weyn oo mogtay la dhagay wax yar markaan soo socday waxaa u imaaday mogtay meel aad iyo aad loo jeexay oo ay ugu taragaleen god weyn aad u weyn oo ay isleeyihin mogtahay halkaan istijaadiyada iyo ragga geesiyaasha mujaahidiinta iyo halkaa ama halkaan ugu badbaadaan waana ku badbaadi waayeen bartiyaa loo soo galay intaan waxa kale kuu dheer oo aad la yaabaysa walaalow halkaa markaad fiiriso aad la yaabaysaa hal difac bise maaha difacyada markii aad fiiriso waxaa ugu horreeyey kow labo saddex afar shan shan oo u dheer haddana kuwii ma og tahay oo dhulka ay qodaayeen u dheer intaan markan waxaa ku tusiinaysaa waa dad oo naftooda maanta dhimashaan u ogolayn waxaa iyagana hadlay qaar ka mid ah salaadiinta wilaayada jubbada hoose oo safarkaana ku wehelinayay weliga waxaa iyagoo ku sugan deegaanadii laisku fara saaray ay soo gudbiyeen dareenkooda farxadeed ee ku aadan weeraradan lagu cagmariyey askarta maamulka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka iyagoona ka warbixiyey waxyaabaha ay ku soo arkeen deegaanadan ay booqdeen waxaan joognaa xeryihii cadowga alle ee hadhboole halkaasoo godad waaweyn ay ka qoteen ilaahay baana ku jebiyey farxad iyo khayr waxaan leenahay famaa bakat calayhi misan wal ard marka adeer khayr iyo wanaag baa muuqda cadow ilaahayna meeshan wuu ku jabay mujaahidiinta muslimiintana ilahay baa guuleeyey farxad iyo khayr bay noo tahay dareenkayga iyo farxaddayda mid la koobi kara maaha allah subxaana wa tacaala fa bidaalika falyafraxuu huwa khayrun mimaa yajmacuun buu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala meeshan waxaa ka dhacay haziimo gaalo ku dhacday guul iyo nasri ilaahay subxaana wa tacaala oo ka ahaaday min cindiillaahina ilahi subxana wa tacala mujaahidiinta uu soo hooyey waxaan leeyahay marka mujaahidiinta ha bishaaraystaan gaalana waxaan leeyahay hooggiinna ayaa galay deegaanada harboole iyo miidda oo ka mid ah deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose islamarkaana dhaca duleedka magaalada kismaayo ayaa waxa ay martigeliyeen weeraro cagmarin ah oo lagu dilay in ka badan kow iyo toddobaatan askari oo ka kala tirsanaa maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka iyadoo ay xusid mudan tahay in weeraradaasi gacanta lagu soo dhigay maxaabiis dagaal islamarkaana lagu soo furtay saanad militari